Maamulka shirkadda Marwe magaalada Beledweyne ayaa shaqo abuur u sameeyay in ka badan lix dhalinyaro ah kuwaas oo qaban doona shaqooyinka iibinta, darawalnimada iyo xisaabaadka ee shirkadda. Shirkadda Marwe ayaa ka mid ah xarumaha ganacsiga laga hirgeliyay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan taasi oo iibisa agabyo kala duwan oo ay ka mid yihiin agabyada nadaafadda iyo fayadhowrka sida shaambada, saabuunta, oomada iyo agabyo kale. Maamulaha shirkadda Marwe xarunta Beledweyne ayaa ka warbixiyay dhalinyarada shaqo abuurka ay u sameeyeen iyo siyaabaha ay ku soo xusheen.
Waa kambani weyn waaye oo ilaa iyo dalka qeybihiisa kala duwan ka shaqeeyo laakiin magaalada Beledweyne waxaa soo gaaray January adeegyada oo bixiyaan waxaa ka mid ah nadaafadda sida oomada, shaambada, mariska iyo jibsi oo wax dhan mar walba maadaama kambaniga magaciisa ay isticmaalayaan weliba hadda waxyaabaha soo kordhin waxaa ka mid ah gaariga oo shaambada ku buufsiyahay magaalada ceedaan ku arki ma laha dadka waxaa sameynaa anaga goobahooda ugu geyno nabaraa siinaa jiroo naba ay naga soo wacaan marka qof ka joogo degmo oo degmooyinka ka mid ah masaha ka maqnaado meel alaa meesha xarunteena ku leedahay anaga u geyno walaahi horta marmarka qaar caqabado badan way dhacaan oo wadankaa joognaa caqabadaha ka samaysan haddana saasay tahay dad wax fahmaha jiro qof qofaa lagu xiraa laamba laana lagu xiraa marka qofkii xoogaa aan u fahana inuu xoogaa xaaladiisa xaalad qurxan aan ahayn laama ku ugu dhawaa ku xirnaa inta kalena kambaniga tayadiisa iyo wax soo saarkiisaasi ku qancinaa hadda maadaama uu kambaniga cusub yahay oo hal qof ka shaqeey jiray marka hadda ugu dambeysa waxaa lagu qaatay laba qofaa loo qaatay labada qof ayagoo loo sii qaatay weli waxaa rabnaa xitaa inaa shaqaalaha sii badano mar mar ka dambeysa anigoo raadinayno bulshada inay shaqo abuur u noqotay degmo kastane agabkeena oo gaarad waaleyno ulijeedka waxaa weeye maadaama aniga u baahan nahay inuu agabkeena meel kasta tago degmo kasta markeena qof ku yeelano mastii noqonaysa hadda waaleyno ayagana ayagana dhallinyaradan shaqalaana u ahayd waxaa la rabaa markiina ka faa'iideen ayagana intaas inka dheer dhanka kale qaar ka mid ah dhalinyarada shaqo abuurka loo sameeyey ayaa ka warbixiyey shaqooyinka ay qabtaan iyagoona sheegay inay ku faraxsan yihiin shaqadana ay heleen baniga marwo ani waxaan u qaabilsanahay qeybta darawalnimada oo gaadiidka walaal waxaan ka caawiyaa dadka oo ganacsatada ayaan haddii ilaaha yiraahdo badeecada u geeyaa si qowl fududeyn looga dhigo oo lagu geeyo hoyska meesha ay degan yihiin ay ku ganacsadaan gaariganka baniga wuxuu ugu talagalay in haddii ilaha yirahdo dadka laga caawiyo qeybta xamaaliga oo maaragtay emergensiga loogu geynaa alaabtay deg deg ugu baahan yihiin sida safarada gaadiidka kale loo saara baqaarada ay wax ku ganacsadaan aada iyo aad aan hadduu ilaahayra ugu faraxsannahay waxaan jecelahay hadduu ilaahayraada kabaniga inuu aada iyo aada usii ballaarto si anaga rag ila mida amaadka kaloo walaalaheeyo dhallinyaraha ay shaqo uga helaan anigoo ah aadan maxmed cabdi ku magac dheer aadan macquul maasha allah kambanigan wuxuu aan ugu saabsanahay macnaha aan u saabsanahay aan u qaabilsanahay silismaan inaan mataqaanaay badeecadii suuqa geliyo kastamaradii iyo sistamkii lagu shaqeyn lahay iyo nidaamkaasoo dhan aan suuqa u geliyo aadaan ugu faraxsanahay in oo kambanigan fursad aan u helo in mataqaanaa aan ka shaq bilaabo iyadoo mataqaanaa dhalinyaro badan iyo u suuragelin mataqaanaa in mataqaanaa ay ka shaqeeyaan way shaqalaan ba-an ay wadanka oo fursadaha ay iska cariir yihiin halkan waxaan ugu mahad celinayaa maamulada ugu sareeya ku-xeenada maamulada ilaa iyo heer maaree dhalinyarada ay shaqo abuurka u sameysay shirkadda marwe magaalada beledweyne ayaa horey shaqo la-aan u ahaa sida maamulka shirkaddaasi ay sheegeen